بسم الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الdiin kulihi walow kariha الmuشhrikuun ilaahay waxaan ku mahadinaynaa guusha iyo futuuxaadka uu siiyey mujaahidiinta si guud si gaar ahaan waxaan u hambalaynayaa walaayada shabeellada hoose oo saakay guul wax ku ool ah ilaahay siiyey maantana la ii sheegay inay raayadu ka taagan tahay degmada ow dheegle ilaahay baa ku mahadsan waxaan leeyahay ilaahay ballankuu noo qaaday waa noo furshay waana uga abaal haynaa waxa nasri iyo guul meesha ka dhacay iyo wixii hore u soo dhacay shabeellada dhexe intaba ilaahayaan uga mahad haynaa ilaahayna wuxuu idin tamkiini doonaa inta hartay waxaan leeyahay aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaata wa aatowu zakaata wa amaruu bilmacruufi wanahow can ilmunkar walilaahi caaqibatu lumuur runtii waa guul weyn oo u soo hoyatay mujaahidiinta si guud si gaar shabeellada hoose walaalayaal sidaan adinka shacab iyo ciidan iyo waaliga saaxiibkay ah kulligoodba saakay waxaan la qaybsanaynaa farxaddaas sida aad noola qaybsateen farxaddii beryaha dhoweed ilaahay uu mujaahidiinta ka siiyey shabeellada dhexe halkaasoo degaanadii aad ogeydeen laba boqoloo kilomitir mujaahidiintu ay muddo aan bil dhammayn ay kula wareegeen laga soo bilaabo meesha la yidhaahdo daarunicmo alkawsar caalcali axmed haddii alla idinka leeyahay meesha la yidhaahdo afarta tuulo meesha la dhihi jira laakiin hadda degmooyin noqotayoo degmada caalbaraf iyo degmada biyacadde califool dheere caadley iyo mayrta qabo ilaa kugey wararaxley war ciise oo kaabiga ku haysa degmada jowhar intaasba si sida ilaahay gacanta mujaahidiinta u gelshay maamulkiyaa ka shaqaynaya kulli waa idin nabad qabaan qabaa'ilkii iyo dadkii deganaay ayaa marxabaynaya mujaahidiintii ilaahay baa ku mahadsan maantay ugu dambeysay ee waxaa gacanta mujaahidiinta soo galay marka ilaahay adinka uu idin waafajinayay inuu gacanta idiin gelshay dhow dheegle annagana ilaahay wuxuu maanta gacanta noo gelshay sumadaaley meel la yidhaahdo gobolka shabeellada dhexe oo toddoba kilomitir u jirta xaaji cali falilaahi alxamdu saakana halkaas khaniimo iyo waxaa ka dhacay haddii alla idanka leeyahay cadowga nikaayo xoog lahaa ku dhacday waxaan meeshaas ka dhacay niman buurgaaba laga keenay oo lasoo khalday ayaa la keenay rabuud in laga dhigto meel ay u cararaan iyo meelay aadaanna ma yaqaanaan taliyihii nimankaas gatay waxaa lagu dilaa burtashiikh burtashiikh meesha lagu dilay ayaa dhowey dagaal ka dhowaay inta kalena saakana dhowr iyo tobana la dhigay kulley waa aragteen internetka ayaa laga fiirsanayaa falilaahi alxamdu farxadkooda hadda xaaji cali iyo dhulkaasuu sii maraa dhulkana gacantaa lagu hayaa marka ilaahay baa ku mahadsan ilaahayna ballamou qaaday waalcaaqibatu lilmuttaqiin uu yidhi wa ina jundanaa lahum lqaalibuun aayado badan oo ilaahay leeyahay haddii gaaladu ay timaado waxau ihi wa in tasbiruu wa tattaquu laa yadurukum kayduum shay a sideeda ilaahay ciidankiisii waa soo howlgalay kuwa la yaqaan iyo kuwa aan la aqaaninba huwa aladii anzala asakiinata fii quluubi almu'miniina liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim walilaahi junuudu asamaawaati waalardi wa kaana allahu casiizan xakiima sideedaba mujaahidiintu markay ka baxayeen shabeellada dhexe sakiino aysan berigaas lahayn maanta leeyihin maanta waxa ugu weyn ee bini aadamka ilaahay ou ciidanka ugu weyn ou ku arsaaqana waa sakiina ilaahay wuxuu ku soo dejiyey mujaahidiinta sakiina ciidankastoo isu soo bahaysta ilaahay wuxuu ku tababaray labaatankii kun oo lasoo diray labaatankii kun saakay nin u gurmaaya odawaay iyo muxuu ahaa saney iyo muxuu ahaa kii kaloo shaydaanka ahay ee shuute ayaa waxay ku go'doonsan yihiin aadan yabaal markaasaa waxaa laleeyahay haddaad kasoo tagtiin xabsiga sidii macawisliyada loola dhaqmaa haddaad kasoo tagtiin xabsigaad gelaysiina kurgurta ku leeyahay maanta meeshaasay marayaan markaasou odawaay waxau tuugaa macawisle ciisa oo masaakiina oo go'doon ku ah meesha iyo maxaawisley kale oo mooryaan ka fallaagowday abubakar oo gebigood haddii lasku daro aan laba boqoloo boqol konton nin aan dhammayn ow shiraa waxuu guutooyin hor istaaga mudaricaad wato oo digaadu kor wareegaya maanta meeshaasuu taagan yahay insha allahu tabaaraka wa tacaala asagana waxaan isleeyahay meeshuu ku dhima lahaa yay soo galeen waxaan leeyahay reer shabeellada hoose ilaahay futuuxaadkaas ha idiin ziyaadiyo bilah towfiiq